waliba jaree bilaan fara badan oo yoo uur leh haka eedo gudadooka bilaa barakaysan ee ramadaan walibana bilaantaasaytii qaarashooyin hanuun awoodna haddaba sidayaan soomo koran bilaanta uurka leh ka caafimaad ahaan waliba arintaas wal ku weydiinay doctoreysa xaaji abdi oo ku mid ah dhakhaatiirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waybayee markaan ku horeeyay sharaxaad ku biiday bilooyinka iyo soomo koran bilaanta uurka leh aada mahadsanto waa su-aal muhiim ah inta badan horta culimada badana ka hadalsa qofka soomo kara iyo qofka an soomo korna caafimaad ahaan unamar kuntala ahaan walakasbii korna wala ka xirantaa sida qofka uurkale caafimaad sheeyo qofkooba caafimaad qaba walinka dalana horta biloo ilaa afar bilood ka gaaro ilaa saddex bilood weliba dhakhaatiirta ilaantremesal ilaa saddex bilood unkoreeto boqol iyo labaatanka hamiin oo hore ilaa sagaashanka hore afarta bilood aan ka badan oo boqollabaatan hamiin ah taasawle aadamaddahaasa raashin maqaadadaasa lablaboodaasa dabeecadda kalumaasa dulqaadka ka yaraada weli sababan ah wala qanjiro jirshokajiraa dheecaanka dhiyaw oo markaas diida dabeecadda haddaa ka bedeli maas tan la erow diintaan ogolayno qofkooba uurlata bilo hore ka jarta intii lain furo korna sababto xaaladda iyo ka jartoo ka mid ah markuun wala ka xirantaa qaabka iyo caafimaad shee markii horeba hooba aneemi ahayte ama dhiigsha yaraaya immunitysha difaaca jirsha yaraaya raashin iyo anqaadadaan haddana hobiyo soonta wali macquulaha walaa ulaada ka jartoon intay nafaqadara ka dhiida iyana nafaqadara hala darista dhiigyara hala darista wal dhib badan la kulanta oo markaas haddana walaagii walyar haayaan hal oo naqata dhiig shubis iyo dhibaatooyin kale hala darisaan markuun wali kala talayaan wali ka xeerantaha wali erakorna caafimaad shee hoob caafimaad shee feelaya amandahana raashin shaqaadadaasa hooba afurta walaa cabitaanka iyo walaa qudaarta cagaaran iyo aadanbadsaas iyo fruutiska oo vitamiinadaasi jirsha difaacsha anfaylahaada bini-aadanka raashinka una hadda amaan waa lix qeybada iskaga jara balshe vitamiinu wali ka hortagayana cuduro jirka galo sida bini-aadankaoo kale ciidanka dowladan dhisan camal iyoona ciidan walba meelo leeyin balshe raashinka qaarna wali laka helay brotiin waleerow jirka kobciyo oo ka qayb qaada koritaanka jirka qaarna wali ka shaqaleyina carbonhydrled enerjiga qofka ka baho oo shaqada ah qofka markiisu shaqeeyo walaa isticmaalo waa enerjigusa qaadada walaa soon la tabar daran canjeerada hilaabta inaanoo kale carbonhydredu hooba maraq ada la heloona vitamin iyo brotiin iska dhex jiro balance dhaed marka leeraa waa raashinko iska dheeli tiran markuun lixdaas qeybood oo biyo ka mid ah lix biyoonka ah mineraalka ah lixdaas qofka baalansa hooba dheelitir an lahayna ma qaadado koro ma soomo koro hooba jirsha daciifaya oo munitisha daciifaya ejbisha yarya wareera qofka dhiigyara hayta ma soomo karo xilliga ilaahay caafimaad siyo iska gudaa ee walila mid ata dadka ilaahay fasaxaya ka mid ata haddii laakiin caafimaad shee fuulfaylahaado oo raashinsha qaadadaas bitamiin cabitaanshe dhama korto raashin qaadado korto sooma korto laakiin hooba iyo tabar daranta soonka qasama eh waqtiga ilaahay haddana caafimaad siyo iska gudaasoo ilaahay deersiiye ilaa ilaahayna aragaha qof raxiimo qof walbana aragaha walaa iska sugaya wal una ka beensheega korna ma eh markuu si arge waana maqale xaalada qofkaas biniaadanka uso abuuri ka suganya dhinaca kale doctoreysa xaajiyiya weliba iyo faahfaahin ku biday raashiinka iyo isticmaalo koran ama balanbaahanya inyo isticmaalaan bilaanto urka leh waqtiyada laka guda jara gudadowka bilaah barakaysan hooyeenka urkale wali badana bilo hore walilfada raashinka qalalan isticmaala sida rootiga wali aada marwalba kala talayaan uur waqtiga iyo qaadila iyo ka dhalaas isticmaala vitaminiska vitaminiska lama qayboodu qaybna waa fruutiska sida cambaha babaayga bambeelmada liimada wal kastoo fruutis oo la aamo karo iyo linkarina mooska qaybta kalena waa qudaarta cagaaran oo ay ansalaatada koostada begelka kooblaha walba wadanka kabaawa badan weliba un wadankaanlakabaawa meel kalmanin kooyan qudaarta qudaartaasa waliila faday si toos iyo intay isticmaalo sababta qudaartaas lamada qaybood oo fruutiska iyo qudaarta cagaaran wali kordhiyaana difaaca jirka waa ciidanka inka xooga badan oo bini aadanka ilaahay ansuubi jirsho intay cudurada ka difaaca walaa kale kursiimada iyo cayilka iyo enerjiga lamooga walaa zaa'idka walantaraw waa sheega vitaminska lamadiis qaybood qaybta fruutiska qaybta qudaarta cagaaran iyo aada aadan kala taliyaan intiiya isticmaal soon waa horta hal bilow waa soddon bilow ilaahaynin wada fududaa kulligaana halkaas bil yaa walilafada walaa iyo isticmaalaas ambadadan sida hore sheega vitaminada vitaminada hoob iyo isticmaala jirsha daciif ma naqdo walaa iyo isticmaal laakiin walaa enerjigan badan iyo hamihooba isticmaal brotiinkan badan waleenka roona inti vitaminiska cabitaanada aadanka dadaala cabitaanada unuleena wadanka keegaana ka baqo najaraalka eh cambaga shiidata qaraha babaayga mooska walaagaasi shid sisintoo kale hoobiya shiidata aada daawo talooskoo kale hoobiya shiidata makiinada shiitalisisa in loo siicaan bore iska darto hamiya ka afurta hoob iyo awooda korto hoob iyo awooda kornana waqtigii ilaahay raxmaanka aan fududayo guudadaas aada wali kala talyaana inta iyo soonka inka degdegna caafimaadshii ogaata sababto walyar oo walyar laka daaweeye fade ama soonkore lakiilaadfad hoobaada dhibaatooyin badan hanjiida cunug caloolada ka jara adiba aadaan dhibaleta markan wali kala talyaana horta caafimaadshii ogaata kabacdi soonka soonta hooba waajibabka ee hoob iyo sooma korto hoob iyaan sooma kornana xilliga ilaahay infududayo guddo ka dambeyntii doctoraysa xaajiye abdiya welibaya bilaanta soomaaliyeed oo uurkale iyo kala taliday iyo marwalbiyo ka hiranaadan goobo caafimaadka wali fadaane markuun dhaqaatiirta msijada oo hooyooyinka dhalaanka inta iyo la xiriiraan hooba dhiigsho iyo bacabirsho iyo walaasho caafimaadshoo feyneyn iyo waleeraana sooma korta hoob iyo iyo qayaasee ka soontoona dhibaansheena sababta wadnada walka deerikor anemia taa macquul ah cudurada qaar qabto macquul ah markuun wali fadaana la xiriirta msijada hooyada dhalaanka meelalka dabibow seeta anisoona dhaladi wali faday sooma sooma kore mise ma sooma koreerta walaagii markaas dhakhaatiirtaas tale isyaan iyo qaadato dhakhaatiirta la xiriirta iyo annaqana walcaadooyinka dad kale ka maqashiiya in isticmaalna dhakhtar la socda